madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda qabaa'il ee uu dib uga huratay deegaano ka tirsan gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan madaxweynaha ayaa maanta hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho wariyaha v o da axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay aad uga xun tahay dowladda soomaaliya dagaalbeelyadii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayey gobollo ka mid ah waddanka soomaaliya madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho wuxuuna uu tilmaamay in dagaalladaasi ay yihiin kuwo aad looga xumaado baryahan dambe sida aad la wada socoteen dalka waxaa ka socday colaado colaada beeleed gobollada qaarkood iyo deegaanada qaarkood ka socday colaadahaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badan dhibaatada ay dadka shacabka deegaanada u geysteenna aaday u badan yihiin marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno dadka ku geeriyooday colaadahaas aad baan uga xunnahay inta ku dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo dowladduna wixii ay ka geysan karto way ka geysanaysaa maanta marka waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo gaar ahaan deegaanada colaadahaas ay ka jiraan kuwa ku nool shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo meel kastoo kale oo dalka soomaaliya ka tirsan oo colaad qabali ah ay ka jirtaay waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed in horta colaadahaas la joojiyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay dadka dagaalada xurinaya oo uu ku tilmaamay inay yihiin dad ka soo hor jeeda dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa kaloo intaas dheer dadka colaadahaas hurinaya kuwa ka shaqaynaya kuwa ku saacidaya dhammaantood waa dad nidaamka dowladnimada nabadaynta dowlad dhisidda horumarka maanta dalka ka socdaaya iyo soo kabashada dowladnimada soomaaliya dad runtii uo si uun uga soo horjeedo oo rabaan inay si uun u hakiyaan marka siriqdaasna loo dhigayaa dadka soomaaliyeed waa inay fahmaan oo ay ka tallaabsadaan oo aanay ku dhicin siriqdaasi oo maxaanku idhahdaa ka cabsanayo muxuuaha deganaanshaha iyo horumarka dadkaasi waxaa marka ka faa'iidaysanaya oo dhex gelaya kuwa sidoodaba leh ajandaha ah inaan dalka nabadi ka dhicin dowladi ka imaanin deganaanshiha aanu imaanin horumar aan la gaarin kuwa sidoodaba ajando ay u tahay ayaa ka faa'iidaysanaya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay fududayso wax kasta oo looga hortegi karo sidii loo qaboojin lahaa dagaalada islamarkaana dowladdu ay fududaynayso wixii dagaaladaasi lagu qaboojin lahaa dowladduna waxay diyaar u tahay inay fududayso wadahadalladaas iyo kuwa fidna wadayaasha ah dadka ku dhex jira inay qabato intaba inaan la jeclaysanin ninka fidnada wada ee colaadda horseedaya ee wax dilaya ee in wax la dilo iyo wax la barakiciyo sababayaahay cudurdaar ma laha dowladda soomaaliya raalli kama aha raallina kama ahaan karto waxa socdaay shacabka soomaaliyeed guud ahaantiis inta nabadda iyo horumarka iyo jacaylka dowladnimada u saaxida saaxiib ah dowladdu waxay ka codsanaysaa in lagu garabsiiyo waxaan fududaynaynaa nabadaynta dib u heshiisiinta iyo wadahadal waxaan ka hortegaynaa oon qabanaynaa kuwa fidna wadayaasha ah oo colaadda ka shaqaynaya waxaan rabnaa shacbigu inay nala gartaan kuwaasi inaanay reer hebel noqonin reer hebeloo muxuu ahay loo dan leeyahay inaanay noqonin waa fidna wadayaal dowladduna tallaabay ka qaadin shirkani jaraa'id ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey maleeshiyaad hubaysan ay ku dagaalamayeen gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad fara badan halka kuwo kalena ay ka barakaceen deegaanada lagu dagaalamayo axmed xasan colaad v o a muqdisho dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d ayaa soo dhoweeya hadalka madaxweynaha wuxuuna sheegay in dowladda soomaaliya ay u ballan qaaday inay ciidamo kala dhex dhigto beelaha dagaalamaya waryaheenna haaruun macruuf oo washington jooga ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiye c d wuxuuna ugoreyn weydiiyey xaaladda goobihii lagu dagaalamay xalay waxaa jirtay maxaan ku yidhahdaa in maxaan ku yidhahdaa magaaladii lamber conton oo maxaan ku yidhahdaa labada beelood maxaan ku yidhahdaa shalay ku dagaalameen subxii galabtii dagaal culus inuu ka dhacay runtii oo maxaan ku yidhahda gacan kuhayteedii beel kale ku wareegtay kadibna adigu si kasab haatee waa dagaal fool xumaay laba beeloo walaale e waaye aad aad baan ugu xunnahay runtii marka aad iyo aad macnaha runtii wax laga naxa weeye adigu kolitaba hadda maxaan ku yidhahdaa un waxaa ka dambeeyey shan dhimasha iyo sideed dhaawac oo labada dhinaca waa gartay maanta xaaladda waa sidee xaaladda aadeeday u degan tahay hadda wax dagaaloo socdo ma laha walow saake dagaal goosgoosa uu jiray laakiinse dee waa laba ciidan oo is hor fadhiya laba maleeshiya beeleed is hor fadhiya halkeebaa hadda laysku hor fadhiyaa waxaa laisku horfadhiyaa qolana waxay joogtaa meel la yidhaha fidda muuse oo la- oo udhexaysa lamber conton iyo muri qolada kalena maxaan ku rahdaa magaalada maxaan ku rahdaa dhinacii kale ay ka joogtaa adugu kulintaba waa arrimaha noocaas waay waa gartay n adu halkee baad joogtaa aniga hadda caasimada soomaaliyan soo galay muqdisho hadda saakay waxaan jiray gobolka hadda caasimadian maxaan ku raha soo gelaya oo socdaa in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo asluubtii ayaanan dhihin asluube nabi sugid iyo booliis iyo amisom in la kala dhex dhigo ayaan hadda rajeynayna insha allah ciidankaas inaan eh, wado oon horkaco oo la kala dhexdhigi dhexdhigi ilaa labada beelood ayaan hadda u socdaa ciidankaas la kala dhex dhigi lahaa miyaa la diyaariyey mise waad rajaynaysaa un in ciidankaas la kala dhex dhigo aniga kuley shaba sida dawladda dhexe ee igu tiri waa la diyaariyey kuley shaba dee ee, waxaan u socdaba waa ciidankaas inuu diyaar yahay ayaa lii sheegay inaan soo qaado yaa kuu sheegay inuu ciidankaasi diyaar yahay oo kuu ballan qaaday Ee, ciidankaas dawladda dhexe wasiirka gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha intaba waa wada hadalne waa gartay bal ii sheeg marka ciidankaa la dhex dhigayo la kala dhex dhigayo waxa uu ka kooban yahay iyo soomaali iyo amisom intay isugu jiraan Ee, ciidankaas waxaa ee, ee, laygu yidhi waa nabad sugid waa booliis iyo military iyo amisom laysku daray runtii Intee- amisomta dee ammaanka maxaan ku dhahdaa ee, waddanka oo dhan ba iyadaa mas-uulka ah intee bay leegiin ciidamada amisom ee la doonaya in la kala dhex dhigo Ee, tirada lagama sheegin laakiin kulleyta waxaan ogaan doonaa marka ee, laygu wareejiyo insha allah halkee la geynayaa marka ciidankaas hadba meesha labada beelood oo ciidamada isku hor fadhiyaana la geynayaa guud ahaan markaad tiro koobto dagaaladan hadda dhacayay kuwii bishii hore dhacay imise qofaa ku dhimatay
Ee, hadda tirikoob ahaan kolleytaba maxaan ku irahda intaan anagu hayno waxaan filayaa runtii dhowr iyo toban inay ku dhimatay shantaa maalmood Ee, runtii xalay oo keliya shan baa dhimatay Ee, dagaaladii kale oo asiidooyinka daalamay ama tuulooyinka oo beeraha waaweyn Ee, inta udhexaysa awgeyley jannaale Ee, waxaa ku dhimatay ilaa iyo toddoba ilaa iyo sideed marka dee macnaha ee, runta dhaawacana waa ilaa iyo soddobey waa ka badan yahay marka dee waa macnaha waxa waxaa la ogaan karaa khasaaraha marka maxaan ku ihahdaa hadda lamarkotan oo kale meel banaana weeye Ee, waad garanaysaa siindooyin kuma yaalaan geedo kuma yaalaan waa dhul banaan ah oo deex ah marka saa laligeeda marka waa la ogaan karaa inta dhaawaca inta dhimashada laakiin khasaaraha ee, inta ee, maxaan ku rahdaa beeraha dhexdooda wax saas looma ogaan karo dad badan baa maxaan ku rahdaa labada dhinac ka maqan dad badan baa maxaan ku rahdaa hadda geerida la soo sheegay dad badan baa maxaan ku rahdaa hataa waxaa jira maxaan ku rahdaa in webigii dad badan iyo xaas ku cunay sidii naloo sheegay Ee, khasaaruhu aad iyo aad buu u badan yahay barakacyaal baa jira waxaad ii sheegtaa marka madaxweynuhu maanta wuu hadlay wuxuu ku baaqay dagaalada in la joojiyo ma idi soo gaadhay fariintiisu hadalkiisu ma idi soo gaadhay Ah, fariintiisa waana soo gaaray aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana ku mahansan yahay dee hadal keliya ma ahana waxaa la rabaa ficil Eh, madaxweynaha waa mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa insha allah asagoo naftiisa hadda uu amray in ciidamada lakala dhex dhigo dee dhiig daadanaya hadda hadal keligiisa ma aha waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in maxaan ku ihahdaa si deg dega maxaa loo soo farageliyo oo ciidamo lakala dhex dhiga maxaan ku ihahdaa in maxaan ku loo soo diro oo dib u heshiisiintiina hore laga bilaabay insha allah gobolka dhexdiisa ah gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayuu ahaa oo qodka telefoonka ugu warramayay waryaheena haaruun macruuf oo washington jooga